إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnaa tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol toban iyo kow oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo koowaada min suurati alqasas qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad wasalnaa waan u xidhiirinnay lahum liqowmika qoomkaaga nabiga subana alqowla hadalka lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruuna inay waansamaan darteed aan ugu xidhiirinay intaanaan gelin maalin dhaweed waxa weeyaan habeen dhaweed markaan maraynay nabiyullaahi muusaa la hadlidii ilaahay la hadlay oo uu kula hadlay jabalu duur oo geedda agteeda uu kula hadlay waxaan sheegnay cabdullaahi ibnu cabbaas inuu yidhi alla koruu ku sugnaa samaduu ku sugnaa marka safxadana ma sheegin kitaabkana waxaan idhaha kitaabka imaamulbukhaari uu iska leeyahay ee la yidhaahdo khalqu afcaali alcibaad safxada waxa weeye nusqadan daarulkutub alcilmiya waa safxada toban iyo siddeedaad raqamkana waa raqamka toddobaatan iyo shan wa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa cabdullaahi ibnu cabbaasaa yidhi lamaa kallama allaahu muusaa alle markuu muuse la hadlaayey kaana nidaa'u fi samaa dhawaaqu kor ayuu ahaa halkaasuu ka imaanayey wa kaana allaahu fi samaa allana koru ahaa waana cabdullahi bni cabbaas waana khalqu afcaali cibaad marka waa sidaas dhawaaqa meeshaan ha ka maqlo laakiin kora codku xataa ka imaanayo meesha codku ka imaanayo waa kor dhawaaqu koru laftigiisu ahaa allana koru ku sugnaa halkaasuu ku maqlaaye sidaas waa tan ugu yaalla khalqu afcaali alcibaad walaqad wasalnaa waan u xidhiirinay lahum liqowmika qoomkaaga alqowla hadalka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa oo macnaheedu yahay sida uu yidhi imaamu lmufasiriin ibnu jariir dabari waan u xidhiirnay ummadihii hore wararkoodiiaan uga soo bilowna nebi aadana laga soo warramay waxaa laga soo warramay qowmu nuux waxaa laga soo warramay reer caad waxaa laga soo warramay reer hamuud waxaa loola jeedaa huu yidhi biakhbaari almaadiin wannabaa'i camaa axlalnaa bihim min ba'sina waxaan uga soo warnay ummadihii hore iyo waxa aan ku dejinnay oo cadaabkeenna ah id kadabuu rusulunaa markay rususheenni beeniyeen wa camaa naxnu faaciluuna biman iqtafaa aahaarahum markaasaan hadalkiisaan ugu soo wadnaa waxaan ula xidhiirinay waxa aan ku samaynayno ciddii waddadii marka marka hadalkaan u xidhiirinay macnaheedu waxay tahay ummadihii horaan uga soo warannay ummad walba markay xaqa diidday kitaabkii alla soo dejiyey diidday rasuulkii alla soo diray khilaaftay oo beeniday waan cadaabnay ciddii waddadii martana waddadiyaan marsiinaynaa aan u sheegno ilaahi subxaana wa tacaala hadalkaan u xidhiirinay saasaa loola jeeda hur ibnu jariir taban hadalkii waan u xidhiirinay kore inta looga soo bilaaba kii dambena loogu xiray walaqad wasalnaa waan u xidhiirinay lahum liqowmika qoomkaaga alqowla hadalka waan u xidhiirinay lacallahum yatadakaruuna inay waansamaan inay caqli ceshoodaan oo aysan dooran dariiqada adduunkana lagu halaagsamayo aakhirana cadaabka alle lagu tegay inaysan dooran ilaa dariiqii lagu halaagsami jiray cadaabkana lagu geli jiraa loo soo caddeeyey qofkii waddadii marana waddadii in alla marsiinayu ilahay u sheegay subxaana wa tacaala aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabkii hore min qablihi qur-aanka hortiisna aan siinay hum kuwaasu yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur-aankan waa rumaynayaan waidaa yutlaa markii la aqriyo calayhim cala aladiina aataynaahum alkitaab kuwaas aan kitaabka siinay marka lagu dul aqriyo qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waa rumaynay bihi qur-aanka waa rumaynay innahu qur-aanku alxaqu xaq weeye xaqaasoo min rabbinaa xagga rabbigeen ka ahaaday innaa annaga kunnaa waxaan ahayn muslimiina kuwa alle u hoggaansan min qablihi qur-aankan ka hor ulaa'ika kuwa nucaasa ee kitaabkii hore tuul la soo dejiyey rumeeyey qur'aankana kadib rumeeyey yuutowna waa la sii doonaa ajrahum ajarkooda maratayni laba mar ayaa la sii doonaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabridda ay sabreen sababteedana loo siinaa wayadra'uuna waa difaacaan dadkaasu asayi'ata xumaanta bilxasanati wanaagay ku difaacaan wayunfiquuna waa bixiyaan mimaa shay wax ka mid ah rasaqnaahum aan ku risaaqnay waidaa samicuu markay maqlaan allaqwa hadal baadil ah acraduu canhu waa ka jeestaan wa qaaluu waxayna yidhaahdaan lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkeenna walakum idinkana waxaa iniin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiinna salaamu nabadgelyo calaykum dushiinna ha ahaato laa nabtaqii ma doonayno aljaahiliina wax magaratada allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warramayaa culummadii awliyadii alla ahaa ee rabbaaniyiinta iyo ahlu kitaabka ee kitaabkii horeetee towraad ama injiil rumaysnaa ee aan beddelin ee aan gadannin ee ka run sheegay markii qur-aanka la soo dejiyey horey ka rumaynaya maxaa kitaabkaasaaba amray cidda beeninaysa qur-aanka waa cid awal kitaabkii hore beeniday ee qof ahlu kitaab ah oo towraad iyo injiil rumaysnaa oo ka run sheegayey ma dhici karto qur-aanka inuu beeniyo sababtoo ah towraad iyo injiilay ku tiillay in la soo diraa nabiga sala allahu calayh wasalam tilmaamihiisa markuu yimaadana in towraad iyo injiil halkaas ay ku eg yihiin oon dib dambe loogu sii dhaqmi karin ayaga ku dhaqmidoodu waxay tahay qur-aanka raac tilmaantaasay ku siinayaan annagoo halkaanaan ku egnahaye raac nabi maxamed iyo qur-aanka marka qofkii rumaysnaa mar alla markii kitaabkii alla soo dejiyey nebi maxamedna alla soo diray nabi maxamed raacay qur-aankana waa raaca ee dadka beeninaya waa dad markii hore kii hore bedelay waa kuwii hore taxriifiyey waa kuwa ka ganacsaday waa kuwa maslixiyiin ahaa ee dan adduun ka raadsaday ilaahay kitaabkiisii ee kitaabkii alle horay u gatay kuwaasay ahaayeen ila wuxuu ihi subxaana aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka waa kutubtii hore ee towraad ah ee injiil ah dadka aan siinay min qablihi qabli lqur'aan qur-aanka hortiisna aan siinay hum ayagu yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka qur-aanka waa rumaynaya marba hadday kaas rumaysnaayeen oo ay kaas ka run sheegeen qur-aankana waa rumaynaya idan waxa weyn qof kasta oo ahlu kitaab haddaad aragto qur-aanka diidan waxaad tidhaahdaa injiil iyo towraadna ma rumaysnin marka idan ma jirto waxa weya annaguna diin samaawiyaan haysanaa idinkuna mid samaawiyaad haysataa aan labadaas isku walaalaysanno wax jira maaha waxa weeyaan midka diidan qur-aanka laa injiilna ma rumaysna walaa towraadna ma rumaysna walaa ilaahayna ma rumaysna walaa rusushiisiina ma rumaysna waa kaafirka farada ka mid ah so uma jeedid ee qofkii rumaysan kitaabkii hore wuxuu rumaynaa nabi maxamed iyo qur-aanka ilaa wuxuu ihi subxaana wa idaa yutlaa marka la akriyo calayhim cala aladiina aataynahum lkitaab kuwii aan kitaabka hore u siinee ka run sheegay marka lagu akriyo macnaha alqur'aan qur-aanka marka lagu akriyo waidaa yutlaa qur'aanka marka la akriyo calayhim cala aladiina aataynahum lkitaab kuwii kitaabka aan siinay marka lagu dul akriyo qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waa rumaynay bihi qur'aanka waa rumaynay innahu qur'aanku alxaqu xaq weeye xaqaasoo min rabbinaa xagga rabbigeen ka ahaaday xaqaasoo min rabbinaa xagga rabbigeen ka ahaaday innaa annagu kunnaa waxaan ahayn min qablihi qur'aanka hortiis muslimiina dad ilaahay u hoggaansan annaga qur-aanka hortiisaan muslimiin ahayn maxaa yeele qof kastoo ilaahay rumeeya oo rasuulu soo diray raaca waa muslim marka qur-aanka intaan alla soo dejin aan muslimiin ahayn leey oo diinkii horaan sax u haysan saasay leeyihin sidaasay leeyihin rifaaca ibnu qarada alqurabi wuxuu yidhi toban anugu aan ka mid ahay ay aayaadkan kusoo degeen oo ahlu kitaab marka aayaadkan waxay ku soo degeen culummadii ahlu kitaabka ee kitaabkii horeetay towraad ahaa si saxa u haystay yiqiinay kana run sheegayey kuwaasay kusoo degeen sana saxiixayn uga sugantay toban ayaga ka mid a inay kusoo degeen ilaa wuxuu ihi subxaana ulaa'ika kuwaas lasoo tilmaamay ee waxa weeyaan kitaabkii hore alla soo dejiyey siduu ahaa u raystay kadibna markii qur-aanka alla soo dejiyey siduu ahaa u raacay ulaa'ika kuwaas lasoo tilmaamay yuutowna waa la siinaa ajrahum ajarkooda maratayna laba mara la siinaa laba mar ay leeyihiin kitaabkii horeeto rumayntii ay rumeeyeen oo ku sabreen xaylay waxay soo joogeen dadkaasu markii la bedelaya kutubtii markii towraad la bedelayey injiil la bedelayey waa ay joogeen oo adduunyada lagu iibsanayey ayagu waa diideen waa ku sabreen sabarkaas ay sabreen horta ilahay ajaru ku siina markaan dambe oo nebi moxamed ay raacayaanoo qur-aankaana sabar adagay u baahanta wax fudud ma ahan maxaa yeelay qofku marka uu waxa weeyaan raacayo waxa weeyaan dirin saxa oo u caddaaday muxuu ka tegayaa wuxuu ka tegayaa wixii uu awal ku sugnaa saaxiibadiis kula sugnaayeen qaraabadiisu kula sugnaayeen lagu yiqiinay u qira u raac u ka tega taasna naftu ma aqbasho badanaaba ilaa qof ilaahi weynaa xifdiyey maahan qofku inuu mabda uu ku sugnaa ee ururkiisa iyo kooxdiisa iyo qabiilkiisa iyo towlkiisa iskula sugnaayeen inuunta xaq arko ka bidhaansado uu xaqa ka raaco wax fudud maaha waa shay adag oo u baahan jiiritaan inuu jiiro caqabad adagay u baahanta taas caqabad adag maxaa yeele waa la ceebayna tolkii ay isku midaysnaayeenaa ceebayna uurkii iyo saaxiibadiisiiya ceebayna kooxday mabdaan wada haysteena ceebayne waxaa la leeya waa u dhammaatay waana inxiraafay marka wax fudud maaha taas wax fudud maaha ceeb weyna ka imaanay soo ma jeedid laakiin ceebta alla ka weyn oo ilaahay hortiisa ah marka taas qof fiiriyo oo jiiro maahane wax iska fudud ma ahan wax iska fudud ma ahan marka waxa weeyaan ilaah wuxuu yidhi bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarka ay sabreen sababkiis ayaa laba ajar lagu siina nabigeenna suubanna sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim min xadiisi abi muusa alashcari waxaa ka sugan inuu yidhi alaaatun yu'towna ajra maratayn saddex qolo ajarkooda laba mara la siinaa saddex qolo oo dadka ka mid ah waxa weeyaan waa saddex nuuc oo dadka ka mid a ajarkooda laba goora la siinaa nabigu wuxuu uhi rajulun min ahli lkitaab aamana binabiyihi uma aamana bi nin ahlu kitaab ka mid ahaa ee kitaabkiisii rumeeyey oo ka run sheegay oo aan bedelin macnaha ila waa la bedelay kitaabkaas waa la ogsoon yahay nebigiisii rumeeyey oo aan nebigiisii khilaafin kadibna aniga nebi maxamed a haddana i rumeeyey ajarkiisa kaas laba goora la siina qofka labaad nabigu wuxuu yidhi wacabdun mamluuk addoon la iska leeyahay addaa xaq allaahi wa xaqa mawaaliih xaqii allena gutay xaqii sayidkiisana gutay asagana laba goora ajarka la siina kan saddexaadna wa rajulun kaanat lahu ama waa nin addoon iska leh addoonuu leeyahay fa addabahaa wa edbiyey waa tarbiyey diintiiu baray fa axsana ta'diibahaa edbinteediina waa wanaajiyey uma actaqaa kadibna waa xoreeyey fatazawaja asagiyaaba guursaday laba goora ilahay ajarsiina kaasna marka xadiiskaas bukhaariiyo muslim ay ku caddahay ilaahay laba goor inuu ajar siiyo qofkii kitaabkii horetana haystay oo towraad ii ahaa ee nabigii hore rumaysnaa nebi maxamed iyo qur-aankana rumeeyey sala allahu caleyh wasalam maxaa yeele wax fudud ma ahan waa arrin aad u culus oo u baahan waxa weeyaan inuu jiro xaafid ibnu kaiir wuxuu hi bimaa sabaruu sabarka ay ku sabreen cala itibaaci xaq xaqa raacidiisa maxaa yeele wuxuu yidhi fa ina tajashuma mili haada shadiidun cala nufuus arrintaanoo kale qofku inuu isku kallifa waa adag tahay oo mabda uu haystay oo saaxiibadiis la haysteen oo ay koox ku ahaayeen in waxa weeyaan uu inta u arko inuusan sawaab ahayn xaq caddaaday raacay naftu ma aqbasho badanaaba naftu ma aqbasho waa lagugu ceebaynah isleeda wixii dhammaayo tiqiina kugu kacaa ma aqbasho naftu taasoo kaleeto waay waxaa ku dhaqaaqi kara qof ilaahay weynaa waafajiyey xaqa oo cazimo adag leh oo aan u aada yeelayn alla wixii khilaaf qof nuucaasaa qaadan kara wax fudud maaha marka ilaahay laba ajar uu ku abaalmariya ilaah wuxuu kusii tilmaamay dadkaas wayadra'uuna waa difaacaan asayi'ata xumaanta bilxasanati wanaagay ku difaacaan haddii xumaan lagu sameeyo waxa weeyaan xumaanta xumaan ma qaabiliyaan waa iska cafiyaan dadka dadka wan wanaagsan oo dadka sifaadaas leh haddii xumaan lagu sameeyo xumaanta xumaan ugama jawaabaan laakiin waa iska cafiyaan waa iska dhaafaan midda kaleeto ilaah ku sifeeyey wa yunfiquuna waa bixiyaan mimaa shay wax ka mida rasaqnahum aan ku risaaqnay xalaasha aan siinay ay wax ka bixiyaan oo waxay siinayaan waxa weeyaan dadkii ilaahay waajibiye in la siiyo waalidkoodiiyay siinayaan ehelkoodiiyo xaaskoodiyay siinayaan carruurtoodiiyay siinayaan qaraabadoodiiyay siinayaan masaakiinta kale muslimiintay siinayaan sakadiiyay bixinayaan sunnadiiyay bixinayaan waxa weeyaan wixii aan siinay xalaasha ah xaaraam alla ma aqbaleen bixin aad bixidayna janno alla kugu gelinmaa naar haddaadan ku geline waxa weeyaan xalaashii aan siinay wax ka bixiyaan wey xalaasha xaaraam lama bixiyo ha iska bixin xaaraamtaada alla kaa aqbali maa ee ummadda ha fasahaadinayaan naarka u soo jiide ila wuxuu ihi subxaana waidaa samicuu hadday maqlaan allaqwa baadi fiiri tilmaamahan qur-aanka markuu hadlayo waa la fiiriyaa qaabkuu hadla kadibna sifadaasaa la qaataa lagu tilmaanaadaa si aad noqoto qof qur-aanka uga faa'iiday haddii kale dhagax meesha fadhiyaad noqonaysaa ilaa tilmaamahooda wuxuu yidhi kuwaan waidaa samicuu markay maqlaan allaqwa baadil laqwiga waxa weeyaan maalaayacnigana waa la yidhaha baadilkana waa la yidhaha xaafid ibnu kaiir baadilu ku fasiree tan xaafid ibnu waxaan rabaa ibnu jariir adabari wuxuu yidhi wa huwa albaadil baadilka wey laqwiga dad baadil meel ku haya hadday arkaan waxay rabaan ay noqon karaan dad un baadil meel ku haya meela waxa weeyaan shirkiya lagu haya meela bidca lagu haya meelaa fisqi kale lagu haya meelaa xan lagu haya meela dicaayad iyo been lagu haya meela qayilaad lagu haya meel turubaa lagu haya meel waa kasashanimadaa lagu haya meeshaas diishasha tahay shaydaana la fiirsana meel un xumaan lagu haya baadilku kala qaadna baadila meel lagu haya hadday maqlaan acraduu canhu waa ka jeestaan waa ka jeestaan maxaa loola jeedaa xaafid ibnu kaiir wuxuu ku yidhi laa yukhaaliduuna ahlahu dadka baadilka haya ma dhex galaan baadilka ha samayn adugu laakiin inaad ag fadhiisata laftigeeda baadilka lah baadil marka la samaynaa waa inaad suulida haddaad awood u leedahay waajib waxaa kuwa haddaad awood u leedahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi taasaa waajiba waadan awoodin soo maahan khalaas waa inaad ka tagtaa meesha maahan inaad tidhaahdo aniga ilaahay iga warqaba meesheedaan iska fadhaa inaad iska tidhahdo ilaahayaa kaa warqaba wuxuu ku ogyahay inaad nacas tahay oo aan awoodin inuu meesha ka tago baadil kana inkiro ilahay waa ku ogyahay waxaa ta meesha ka tag yaa kugu hayo kugu xabisay ma maxbuusaata baadilka suuli haddaadan suuli karin waajib waxaa kuwa inaad ka tagto maahan waxa weya meeshaan ag fadhina marka ma dheehaan oo dadka baadilka samaynaa ma dhex galaan wey saasaa loola jeeda u yidhi walaa yucaashiruun lamana noolaadaan dadka ahlu baadilka qof ahlu baadila isagoo baadilkiisii haysta lama noolaadaan dadkan ilaahay tilmaamaya dadkan ilaahay tilmaamaya waa sidaas ilaah wuxuu yidhi subxaana wa qaaluu waxay yidhaahdaan lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkeenna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalakum camalyaalkiina dadka ahlulbaadilka saasay yidhahdaan waxa weyaan hadday kula hadlaan wax aan jawaab mudnayn ilaa ahlulbaadilka o dhan looma jawaabo wixii markaas aas leedahay diiniyan in laga jawaabayo maslaxadda ku jirtaan ma ahane baadilka dadka ahlulbaadilka waxay kugula hadlaan lagama wada jawaabo marka markay kula hadlaan hadalaan jawaab mudnayn waxay yidhahdaan anaguna camalkeenaan leena idinkuna camalkiinaad leedi saasay yidhaahdaan saasay yidhaahdaan saasay yidhaahdaan xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi maxamed ibnu isxaaq saaxibu siira siirada wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu alay slam maka markuu joogay ayaa waxa u yidhi labaatan nin oo nasaara ama wax ku dhow markay soo gaaray nabiga sala allahu alay slam warkiisa nabigay u yimaadeen waa la hadleen su-aalay weydiiyeen markaasna meesha lagu wada hadlaa waa kacbada agteeda quraysh waa meelaha ay fadhiisato golaheeda fadhiga iyo naadiyaalkeeda weeye meelahay wada fadhiyaan odayaasheedii markay dhammeeyeen su-aalahoodii labaatankii nin ayaa nabigu dacwo ku bilaabay inuu tawxiidka ugu yeero alla ugu yeero qur-aankii ku dul akriyey cabaar markuu qur-aankii akriyay ibnihiiyaa wada ilmeye waa wada ilimeeye markaasa ilaahay ajiibeen iyo rasuulkiisa oo alla iyo rasuul wada rumeeyeen marka maxaa yeele waxay garteen wixii kitaabkooda hore ku sugnaa ayay ka heleen meesha sifaadii laftirkeedii halkan ka heleen waa rumeeyeen alla iyo rasuul mar alla markay istaageen abujahal iyo koox meesha ku fadhi ku diriraysay ayaa soo istaagto ka hor timid abujahal marka wuxuu yidhi khayabakum allah min ragbi ilaahay idin dulleeyo kooxdiinna weligay koox ka liidata ini ma arag allah idin dulleeyo wuxuu yidhi waxaa idin soo dirsaday dad idinka dambeeyo idinku diin ah oo diinta aad isla haysataan isku madhab tihiin wa sadaqtumuuhu fiima qaala isla markuu hadlayba warkiisiiyaad rumaydeen ninkii waxaad marka u laadaydaan idinkoo murtadiina oo diintiinni ka laabta ya aad ninka warkiisii geynaydaan waxaana layni yidhi ninka soo arka waxaa la rabay tartiib inaad ka fiirsataan oodnan ku degdegin ninkiisu u hadlaya markaad aragteen inaad waxa weeyaan ka fiirsataan oodnan degdegin oo idinkoo diinkiinnii hore haysta aad warbixinta geydaan fiir gaalnimadu kusii daahina day ku dhintaan yaa ka jawaaba weligaa xaq markuu kuu caddaado qofna lalama sugo lalagalamana tashado maxaa yl adoo kaligaa qaawana cagacada ilahay lagu horgeynay haytae dadaan kala soo tashaan intaad sii socoto talada wada haddii mawdku kuu yimaado maxaad samaynay hal daqiiqad xaqa dib loogama dhaco mar hadduu kuu caddaado marka wuxuu yidhi allah idin dulleeyo weligay maanan arag qolo idinka liidata wuxuu yidhi ninkii aad la fadhiisateen intaan fadhigiiba xasilin waaba rumaydeen u waaba rumaydeen maa naclamu ragban axmaqa minkum weligiin wax idinka dabaalsan ma aanan arag oo kooxoo wada socda weli maaan arag markaas waay ku yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen salaamun calaykum laa nujaahilikum kollayba annago naga nabadgelaydaan jahligaad ku hadashayna jahli kuugu jawaabi mayno jahliyaad ku hadashay annaga jahli naga heli maydid saasay yidhahdeen saasay yidhahdeen marka waa noocaas weeye salaamu nabadgelyo calaykum dushiina hadda salaamtaan maahan duco maahan mutaaraka la yidhahdaa waxa kolliba annaga waa naga nabadgelidaan waa maahan duco maaha anmoodin duco salaamun calaykum kolliba annaga waa naga nabadgelidaan waa mutaaraka la yidhahdaa soma jeedid laa nabtaqii ma doonin aljaahiliina wax ma garad annaga inaan u jawaabno ma rabno waa noocaas qof kastoo jaahila oo qaaq kugu yidhahda haddaad u jawaabis tidhaahdo aduguna la midaad noqonaysa waxa weyan qofka diinta leh waxaa lagu yaqaan inuusan ka wada jawaabin hadallada hadal markaas maslaxa diiniya ku jirto in laga jawaabo maahane wax alla waxa afxumaa ee aflagaadaa lagama jawaabo ma laga jawaabo marka waa noocaas qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi innaka adiga nabiga subanow laa tahdi ma hanuuni kartid man axbabta qofkaad jeclaato hidaayatahu hanuunkiisa walaakin allaha alle yahdi isagaa hanuuniya man yashaau qofkuu doono wa huwa alle aclamu asagaa u oqoon badan bilmuhtadiina kuwa hanuunayee mudan in la hanuuniyo wa qaaluu waxay yidhaahdeen inna tabic haddaan raacno alhudaa hanuunka macaka la jirkaaga haddaan raacno nutaqadaf waana laka dafaa min ardinaa dhulkeenna qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi awalam numakin lahum oo miyaanaan dejin quraysh xaraman xaram xaramkaasoo aamina nabadgeliyaa xaramkaasoo yujbaa ilayhi xaggiisa loo soo guro hamaraatu kulli shay shay kasta midhihiisa risqan liajli risqin risaaqid daraaddeed risaaqidaasoo min laduna agteenna ka ahaatay walaakina akarahum dadka intooda badan laa yaclamuuna ma oga aayaddan sabab nusuul ayay leedahay taabidaho saxiixa waxayna tahay nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam adeerkiis abu aalib ayay ku soo degtay nabiga adeerkiis abu aalib nabiga isagaa waardiyey jiray isagaa ilaali jiray isagaa u gargaari jiray asagaa garab taagnaa asagaana soo koriyey sidaas u garab taagnaa ad ayuu u jeclaa xuban dabiiciyan laa sharciyan jacayl aad u adag oo dabiiciyu jeclaa midba qaraabadu jeceshay aan diin ahaan maya sidaas u jeclaa markii geeridii ku timid oo ajashiisii ku timid ayuu waxa weeyaan nabigu u yimid sala allahu calay wasalam sakaraadkiiu haya markuu u yimid waxaa cag fadhiya abujahl iyo cabdullaahi bnu abi umaya labadaas oday oo odayaashii quraysheed ka mid ah ag fadhiya markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kelimatan ashaddu laka bihaa cinda allah adee hal kelimad iidheh hal kelimad dheh kelimadaasoon kaaga marqaati kaco ilahay agtiisa hal kelimad iidheh waa ashhadu an laa ilaaha ila allah adeerow iidheh kelimadii saasuu ku yidhi waa kelimad adag aad u jecelya wiilka waana aakhiru xayaatihi hadduu ku dhinto sidaa naaru gale so uma jeedid nabiguna waa aad ula hadlay inuu hadduu sidan ku dhinto naarku gelayana waa ogi waa u sheegay nabigu sala allahu calay wasalam labadii odaye gaalada ahaa waxay go'aansadeen kelimad adag ee taabata abudaalib inay kula hadlaan oo kelimadda nabiga u miisaanmi kara oo uu ka doorto ta nabiga weliba maxay yidhaahdeen atargabu can millati cabdilmutalib waxay yidhahdeen aabbaha diinkiisi maad ka tegayda waa kelimadda adagu waa xujat lkufaar diintii aabbaha ma taasaad maanta ka tegaydaa saasay ku yidhaahdeen diintii aabbaha waa aamus nabiguna waa ku celiyey wuxu uhi adeerow iidha kelimadda iidha kelimaddaan ilaahay agtiisa kaaga marqaati kace wa aakhiru xayaa markaas iyaguna ku celiya inay yidhahdeen saacaddaas oo dhimaydo miyaad ab iyo awowa khilaafay diinta aabbaha markaasuu yidhi aaqibkii ugu dambeeyey huwa calaa millati cabdilmutalib ninkaygaan aniga diinta aabbahayan ku dhimana fiir kelimaddii islaamka wiilkiisii uu jeclaa kulli waxaa kala weynaatay waxaad khilaafi kartaa aabbaha soo uma jeedid marka dadkii khilaafay ee baatilku markuu u caddaaday ka tegey waxa ilaahay laba ajar ugu ballan qaaday wax fudud inaysan ahayn ya wax fudud inaysan ahayn waxay waxa weeyaan riwaayadaha gobol ku sugan inuu yidhi inuu yidhi walowlaa an tucayiranii bihaa quraysh wallaahi haddaan qurayshu igu ceebaynayn oo waxay leeyihiin uu yidhi maa xamalahu calayhi ilaa jazacu lmowt wax kale kuma xambaarin tawxiidka ee mowdka argagixiisa ku xambaaray wax cabsada wallaahi haddaan quraysh igu ceebaynayn la aqartu bihaa caynaka ishaada inaan ku qabooji laha maxamedow oon kaaga farxad geli lahaa kelmadda inta ku dhawaaqo in indhahaagu farxi lahaaye ya wallaahi weliga anoon cid kale wax kale u dhahayn adiga inaad farxda maahan aan dhihi lahaa yidhi kelmadda laakiin wuxuu yidhi haddee quraysh ay ceebaynaysa bal wuu ku dhaartay in diinta nebi maxamed uu og yahay inay diimaha u qayr badan tahay walaqad calimtum biana diina muxamadin min khayri adyaani lbaniyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiinan walaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixii walaqad kunta walaqad sadaqta wa kunta qablu amiinan wuxuu yidhi wallaahi wallaahi waxaan ogahay diinta maxamed inay diimaha u qayr badan tahay saasuu leeyi ka hor waa gaale ogow wallaahi taasaan ogahay inay diimahoo dhan u qayr badan tahay taasaan ogahay markaasuu yidhi lowla almalaama eedayn haddaysan jiri lahayn ow xidaaru masabatin ama cay cabsi aan ka cabsanayo haddaan taasu jiri lahayn la wajadtanii samxan bidaaka mubiinan waad ogaa lahayd wey si cad inaan u aqbalo diintaas ee ca- ceebka cararaan ah yaan tolkaa ku ceebayn wadacawtanii wazacamta annaka naasixii xaq waa i- diin waa iigu yeertay wiil. waxaadna ii sheegtay wiil inaad ii dadaalaydo ii qayr miiraydo walaqad sadaqta wallahi rumaad sheegtay wiil. ana daacad ii tahay qayraadna iigu yeerayda wa kunta qablu aamiinan horaadba aamin oo heedoy ma kadibaad ka baxay anaagaba ku niqiin inaad aamin ahaa jirtay laakiin ceebtaasaan ka cararaya maana fiirso ma jeedo saasuu gaalnimo ugu dhintay marka wax fudud ma ahan qofka inuu waxa weeyaan dad mabda uu ku sugnaa oo uu ku barbaaray oo muddo ku socday oo saaxiibadiisi ku sugan yihiin oo qaraabadiisu ku sugan tahay oo dadka inta ugu badan uu yaqaanaaba ay ku sugan yihiin inuu inta ka bayro uu xaq kale u iftiimay raacaa wax fudud ma wax fudud ma qofka aar waxa fudud oo caadada lagu yaqaan waxay tahay qofkan mabda'aas uu ku qanacsan yahay inuu u daliil raadsado asagaas inuu xujo u raadiyo inuu shubha u raadiyo wixii weeraraya ka difaaco saasaad da- naftu rabtaa Aa, naftu taasay rabtaa laakiin inuu is yidhaahdo maxaa xaqa oo u raadi ee waxa weeyaan uu u gargaaro xaqa wax fudud maahan waa qof ilahay u badbaadinayo welidaas sidaas daraaddeeda ayay ahlucilmiga gobolku waxay yidhahdaan iska daad wax kale labada qowloo adigu aad leedahay adiga laftirka waxay dhahdeen ninka caalimkaa qowlu mas'alo mar fadwoona hadhow intaas uu wax akrinayo ila cilmiga u kordhaye s- masaladii siduu u fadwooday si aan ahayna la caddaanaydo la raajix noqone labadii qowl markuu yidhaahdo is- ismuqaaranee oo adiladeeda baad qowlkiis hore u gargaarayo in badan naftu naftu waxay rabtaa warkaas inaad u gargaarto waa hadda labadiisii qowlada Aa, kii hore Aa. marka si qofku inuu hawada ka tajarudo oo itibaacu hawa uu ka tajarudaa wax fudud maaha waa ilaalin ilaahay bis Aa, maxaana lagaa rabaa ima waxa weye atajarud can ilhawa maxaa yeelay aayaddii ugu dambeyn darsigeena xalay waxa weyn dadkiiba labo ima itibaacu alxaq wa ima itibaacu alhawa wax ka dhexeeya marka waxaa lagaa rabaa inta hawadaada ka tajaruddo wax kasta ood jecleed haddaad ogaato alla inuu neceb yahay khalaas inaad ka hari karto wax kastood nabceed haddaad ogaato inay xaqi yihiin inaad qaadan karto taasuna wax fudud maaha soo ma jeedid saasuu gaalnimo wuxuu ugu dhintay abu daalib waxa weeye wixii uu ku sugnaayo ka hari waa ceebta dadka iyo dhibka uga imaanaya intaas laakiin dhibka ilaahay agtiisa ka imaanaya iyo cadaabka ka imaana waxa weeye waa u muuqawey ilaa wuxuu yidhi markaa subxaana innaka adiga nabiga subanow laa tahdi ma hanuuni kartid man axbabta qofkaad jeclaato hidaayatahu hanuunkiisa qofkaad hanuunkiisa jeceshahay adigu ma hanuuni kartid walaakin allah alle yahdi isagaa hanuuniya man yashaa qofku doono marka nabiga sala allahu alay waslm markuu adeerkiis kelmaddaas yidhi ee gaalnimadii ku dhintay ee diiday kelimatu tawxiid waxaa ku sugan xadiidka wa abaa an yaquula laa ilaha illa allah waa diiday laa ilaha illa allah inuu yidhahdo markuu saas ku dhintay nabigu fiiri siduu adeerkiis u jeclaa wuxuu yidhi amaa la astakfirana laka maa lam unha canka wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan dembidhaaf ku weydiina haddaan layga reebin oon ilaahay dhin dembidhaaf uma weydiin karti saasuu nabigu ballanqaad u qaaday isla markii waxaa soo degay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin nabi iyo dad nabi rumeeyey uma habboona inay mushrikiin u dembi dhaaf dalbaan ma u habboona manaasibna uma ahan walow kaanuu ulii qurbaa hadday rabaan ha noqdeen mushrikiintu kuwa qaraabada kugu dhowdhow saaxiibka ah. mushrik gaalnimo ku dhintay khalaas wey ilaahu dembi dhaaf lama ogola ma la ogola soo uma jeedid marka khalaas dembi dhaaf dalbidiina saasay uga dhammaatay waa laga reebay nabiga sala allahu calay wasalam waa laga reebay ilaahay marka aayaddaanu soo deji oo uu nabiga lagu samarsiinayo oo laleeyahay qofkaad jeceshay ma hanuuni kartid Ah, ma jec- ma hanuuni kartid walaakina allah alle yahdi isagaa hanuuniya man yashaau qofku doono hanuunkiisa wa huwa alle aana aclamu u aqoon badan bilmuhtadiina kuwa hanuunaya macnaha dadka mudan in la hanuuniyo ilaahay weyna isagaa yaqaana ilahay dadkiisa isagaa kala yaqaan qofka mudan in la hanuuniyo iyo qofka mudan in la baadiyeeyo marka kan mudanna alla isaga hanuuninaya aayaddan marka nabiga waxay ka anfayda inuu hanuunin karo horena waxaan u soo marnay wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nebi maxamedow dadka waxaad ku hanuunidaa waddada toosan marka waa jamciyeen ahlucilmiga waxay tahay nabiga hidaayo ayaa loo sugay hidaayana waa laga anfiyey hidaayada loo sugay waxay tahay hidaayatu dalaalati walbayaan inuu dadka xaqa tuso oo uu dariiqa u caddeeyo taas nabiga waa loo sugay waana shaqadiisii hidaayana waa laga anfiyo ma hanuuni kartidaa la yidhi waa hidaayatu tawfiiq inuu xaqa qalbiga geliyo waafajiyo taas ilaahay baa iskale taas ilaahay kaliyaha awooda haddana ilaah wuxuu nooga warramay subxaana kufaarta gobol ka mida hadal ay ku hadleen oy xaqa ku diideen bal tan iska fiiri adugu inaad ka mid tahay sifadan dadka ku hadleen kale wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaalo inatabic haddaan raacno alhudaa hanuunka macaka la jirkaaga haddaan raacno nutakhadaf waxaana laka dafa min ardina dhulkeenna saasay yidhahdeen waxay yidhahdeen haddaan maxamedoo xaqa aad waddo aan raacno waxa weeyaan gaalada nagu hareeraysanoo dariskeenna ah nagu soo duulayd oo dagaal nagu qaaday markaasaa nagla dafaya marka olaaday noo keenayda diintaanu naga jooji saasay gaalatu xaafid ibnu kaiir fiir muxuu yidhi wuxuu yidhi yaquulu tacaala ilaa wuxuu leeyahay muqbiran asagoo nooga warramaa can ictidaari bacdi alkufaar gaalada gobol ka mida cudurdaarashada ay ka cudurdaarteen xaq fii cadami itibaaci alhudaa fii cadami itibaaci alhudaa hanuunka raacidiisa ka joogidda ay ka joogaan weynta la waaye hanuunka inay raacaan weynta laga waayey iyo raacid la'aantooda ayaa gaalada gobol ka cudur daarteen sababtay hanuunka u raaci diideen waxayna ku cudur daarteenuu yidhi oo cudurdaarkoodii noqday xayu qaaluu lirasuulilaahi sala allahu calay wasalam ina tabici lhudaa macaka nutaqataf min ardina ey naqsha waxaan ka baqaynaa in ittabacnaa haddaan raacno maa ji'ta bihi waxa aad la timid oo min alhudaa hanuun ah haddaan raacno nebi maxamed hanuunka aad la timid wa khaalafnaa oo aan khilaafno man khaalafanaa man howlanaa dadka hareeraheenna jooga oo min axyaa'i lcarabi carabta qabaa'ilkooda ah almushrikiina ee gaalada ah haddaan khilaafno waxaan ka baqaynaa an yaqsuduunaa gaaladu inay noo soo qasdaan biladaa dhib noola soo qasdaan waalmuxaarabati dagaal noola soo qasdaan gaaladaa dagaal nagu soo qaade wayatakhadafuunana aynama kunaa meeshay nagu arkaana kala dafaan saasaan hanuunka uga hara gaalo saasay tidhahdaan hadalkaasu fiirsada gaalo kufaara waxay tidhaahdaa waxaan hanuunka u qaada diidnay haddaan hanuunka qaadanno gaaladan dariska nala aha abdullaah nagu soo qaadeen saasaan u diidnay waxaa dhici karta dad muslim sheegana inay waxaas ku hadlaan ka war oo yidhaahdaan diinta ku dhaqmideeda haddaan qaadanno dhib weynaa nooga imaanayo dhib weyn aan nooga imaanaa kitaabka alle ku dhaqmidiisa dhibaato weynaa nooga imaanaysa adduunkaa nagu kacaya adduunkaa nagu soo duulaya hadalkaasu marka hadalkii kufaarta inuu yahay ama shaki kaaga jira sow kuma cadda ilaahay haddaad rumaysantaha ku hadli ilaahay haddaad rumaysanta ogta in lagu horgeynayo waxaasa ku hadli waxa weeyaan xaqu mar hadduu caddaado qaado raac waa gaalo cudurdaarkood hadalkaasu yaa xaqa waxa weeye marba hadduu caddaado khalaas wey waa inaad raacdaa in lagugu dhibaana waa suurtagal waa suurtagal wa min annaasi man yaquulu aamana biاllah faida udiya fi اllah jacala fitnat الnaasi kacdaab illah aliflaamima xasiba الnaasu an yutrakuu an yaquula aamana wahum laa yuftanuun waxa weyan in lagugu dhibaayo marka hore gaalo cagajuglayn iyo goodi iyo wax weyn soo qaadaydana waa xaqiiqo laakiin guushu yay ku dambaynaydaa wاlcaaqibatu lilmuttaqiin saas weeye marka waxa weeye war qofku qalad war waxaanu diin ma ahan inuu yidhahdaa waa sax oo waxa uu diidaya diin xumo ku diido waa sida sawaabka ah laakiin waa ogahay inay diinkii saxda ahaa tahay laakiin waxaan uga joogaa gaalaa igu soo duulayda waa cudurdaarkii kufaartii hore ay ku diidi jireen diinta marka cudurdaar dambe ilahay agtiisa kelimid haddaad waxaas ku hadasho marka naseexana ma ahan ee waxa weeyaan aqoon-yahanada wadamada gaalada ka yimid ilahay ka cabsadeen oo qabaa'ilkooda waxaas ugu nasteexayna mid aqoon-yahana qabiiladiisu shiriyey tolkayo maangaab miyaa tihiin ka jooga ma waadnan adduunka la socon waxayn dhalaabaad tihiin gurigay ku dhasheen ku koray adduunka warkama haydaan annaga adduun soo marnay gaalo maxa weyan adduunka maanta ma ogolo waxaan la sheegayo waxaan diinka iska qariya qof walba meelihiisa ku tugtukado laakiin diin iyo shicaarka yaan la arag waa naasix waa orda ka hor ka hor u nasteexaya gacanta qabto waxaa tirahdaan gaal ka horreeya ku hadli jiray suuratulqasasay ku jirtaa gaalnimaha ku dhiman annagaa gacanta ku qabayna waxaas nasteexa ma haya u nasteexay kaas waa in loo nasteexay nusxi ma wada kaas waa sidaas weeyaan waqaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen iyagoo ka cudur daarana xaqa ay ka hareen in natabic haddaan raacno alhudaa hanuunka maca kale jirkaaga haddaan raacno nutakhataf waa nala dafaa min ardina dhulkeenna nalaga dafa marka balqaabka ilaahay u ridiyo loo dabagalay nimankaas u fiirso laba dariiq laba dariiqa lagu ridina midda koobaad ilaa wuxuu leeyahay ayagoo gaalaa ayaan dejiyey xaram fiiri xaramkaan dejiyo aamin ah oo waxa weyn ay amni ku haysteen risqna ku haysteen ayagoo gaala hadday haysteen ma iimaanka uga dara ya amniga hore allaa siiyey soo ma ma iimaanka ka dara marka lagu leeyahay markaan diin qaadanno gaala soo duulayda war markii hore ayaa meesha kugu hayay may gaala kugu hayda mise ilaahay ilaahaa kugu hayay soo maahan allahaas markaad diinka ka run sheegto labaad mid noqoneen horta waa imtixaan waa qas mar haddaad iimaan iyo diin sheegato imtixaankaas qaybu waa ku baxayda iyagoo diin saxiixa haysta jannayna ilaahay ka helaya oo waxay noqonayaan shuhada ilahay diinta ka gatay qaybuna waxay ku noolaanayaan cizo ilaah raalli ka yahi soo ma jeedin marka hay tahay waxa weeyaan gaalniban ka raadina amni taas waa lagu naqdina marka hore taasaa lagu naqdina war marka hore baad amni haysateen hay tahay waxa weeyaan diintaa amni darra ka helaya tan labaadna waxaa lagu naqdinayaa kaba dhig inaad waxa weeyaan inta gaala timaada laynin kala dafo war waxa aad u baxsaydaad badbaadsayda waa adduunyo waxa ku sheegayana waa aakhiro ma laysgarab dhigaa labadaasa lagu naqdina waxaana la hormarinaa amni inayba awal haysteen iyagoo gaala ilah wuxuu ihi subxaana awalam numakin miyaanaan makanin lahum lihaaulaai lmushrikiina gaaladaas miyaanaan makanin xaraman xaram xaramkaasoo aamina nabadgelye ah miyaanaan makanin ayagiioo weliba gaala ah miyaanaan makanin xaramkaasoo yujba loo soo gurayo ilayhi xaggiisa amaraatu kulli shayin shay kasta midhihiisa xaramkaas meesha uu ku yaalla xaramka mako waa buuro madmadooba indhuhu ku dhacayaan dhagxaan madmadoowi wax ka baxa male qudaarta taallana adduunka meelay taalla inay yartaa dhici karto soo ma jeedid wax layskugu keenayo adduunka meelay jirtaa laga keenaya ilaahay baa sidaas u diyaariyey ilaahay baa sidaas u diyaariyey marka amni iyo miyaanan iskugu darin uu yidhi nimco miro wuxuu yidhi xaram miyaanan ka yerin xaramkoo aamina nabadgelyaa xaramkoo yujba ilayhi loo soo quro amaraatu kulli shayin shay kasta midhihiisa risqan liajli risqin risaaqid daraaddeedna loogu soo guro risaaqidaasoo milladuna annaga agteena ka ahaatay marka fiiri amniga risaaqida alle agtiisay ka ahaatay walaakina akar naasi laa yaclamu dadka intooda badanu ma oga dadka intooda badanu ma ay oga arrintaas ma oga xaafid ibnu kaiir markuu fasirayo wuxuu yidhi awalam numakin lahum xaraman aamina haada aladii ictadaruu bihi kidbun wa baail waxa ay ku cudur daarteen oo aad diinka haddaan qaadanno colaadana nala ku qaadayaa waa been iyo baail lianna allaha jacalahum fii beladin amiinin ilaa wuxuu yeelay magaalo aamin ah wa xaramin mucadamin aaminin xaram oo la weyneeyo aamin ah mundu wudica kayfa yakuunu haada alxaramu aaminan fii xaali kufrihim wa shirkihim say ku dhici kartaa in xaramkaas aamin uu noqdo waqtigay gaalada ahaayeeno shirkiga ku jireen walaa yakuunu aaminan lahum waqad aslamuu wataabacu lxaqa oo uusan aamin u noqoyn markay rumeeyaan xaqa oo ay xaqa raacaan markay islaamaan oy xaqa raacaan say ku dhici kartaa wax dhici kara maahan wey wax dhici kara maahan marka cudurdaarkaas gaalada waa arrin khatar ah waa in qofka muuminka uu aad iskaga ilaaliyo waxaasoo kale inuu ku hadlo ilah wuxuu ihi subxaana wa kam in badan oo min qaryatin qarya ah ayaa badirad kibirtay maciishata nolosheeda fa tilka taas masaakinuhum waa guryahoodii lam tuskan lama degin min bacdihim ayaga ka gadaal ilaa qaliilan ilaa zamanan waqti maahanin zamankaoo qaliilan yar qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa kunnaa waxaan ahaanay naxnu annagu alwaarisiina kuwa dhaxla wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahani nabiga subano muhlika alquraa magaalooyinka mid halaaga xataa yabcaa ilaa uu ilaah soo diro fii ummihaa fii acdamiha tan ugu weyn rasuulan rasuul ilaah uu ka soo diro rasuulkoo yatlu ku aqrinaa calayhim korkooda aayaatina aayadaheenna wamaa kunnaa ma annaan ahaanin muhliki lquraa magaalooyinka kuwa halaaga ilaa walxaal ahluha dadkeedu daalimuuna ay ka daran yihiin maahane weli jawaabta horaan ku jirta tii labaad lamaba gaari waxay tahay markay ku cudur daaranayaan haddaan xaqa raacno colaada nagu imaanaysa ilaah subxaana wa tacaala wuxu uhi taarikhda dib u fiiriye imisa ummad aan halaagno ummaddaas oo waxa weeyaan ku qooqday oo ku kibirtay noloshoodii inta nabadgelyo la siiyey fisaaqa la siiyey barwaaqo la siiyey ku qooqeen ilah wuxuu yidhi waa taasa magaalooyinkoodi waa kuwaas magaalooyinkii reer caad waa kuwaasa magaalooyin reer samuud qoomuluud magaalooyinkoodu waa kuwaana dhammaan xaramka dhinacyada ka wada xigaan soo ma jeedid qaybina dhanka yamana ka xigta qaybna dhanka shaam mid walba markay safrayaan ay sii maraan ama soo maraan soo ma jeedid marka idan waxa lagu halaagsamo oo lagu baaba'o waa gaalnimada iyo dalalka ee ma ahan xaqa oo la raaco waxa lagu baaba'o ilah wuxuu yidhi subxaana waa kam in badan ayaan halagnaa halaagnay oo min qaryatin magaalo ah qaryadaasoo badirad qooqday oo kibirtay maciishatahaa fii maciishatiha nasculkaafid baa lagu nasbiyey fii maciishatihaa nolosheeda ku kibirtay ilaa wuxuu yidhi fa tilka taas masaakinum waa guryahoodii waa kuwaana reer caad waa kuwaana reer samuud waa kuwaana qowmuluud waa kuwaana waxa weyan qoomka nebi ibraahim beeniyey oo ciraaq meesheeday ahaayeen ilaa wuxuu yidhi lamtuskan lamtuskan labaa kugu bannaan khabarun bacda khabarin fa tilka taas masaakinum waa guryahoodii lamtuskan lama degin qabar labaad weeye min bacdihim ayaga ka gadaal ama ka xaale lamtuskan xaalaan la degin min bacdihim ayagii ka gadaal ilaa qaliilan ilaa zamanan qaliilan waqti yar ayaa la degay ilaa wuxuu yidhi wa kunnaa waxaan ahaanay naxnu annagu alwaarihiina kuwa dhaxla dhulkii laga halaagay annagaa dhaxalnay annagaa dhaxalnay waxaa loola jeeda awalba alla isagaa iska lahaaye waxaa loola jeedaa dhulkii kharaab ay noqotay aan waxba ka noolayn dhulka marka horeeto intaan qofna dhisan waa dhul iska kharaaba ilaahayaa leh aa la yidhaha soo maa kadibaa qof ama beer ka dhigta ama guri ka dhigtaoo nooleeya markaasaa la yidhaha gurigii hebel iyadoo la ogyahin alla leeyahy gurigii hebel ama beertii hebel ama ceelkii hebel markaasaa la yidhahda hadday inta baaba'do sidii hore ku laabato oon qof iskale la arag dadkii lahana waaba la halaag meeshiina waa baaba'day soon sideedii hore kuma laaban markii la dhahay allah iska badh cidna ma leh kale sidii oo kalean ka dhignu ilaahay siday intaan la camiray camiraadan ka hor siday ahayd tii oo kalean ku celinu ilaahay ba halaagna waa kunaa naxnu waarisiina wasaas markii hore kharaabka ahayd oon cid sheegayda la arag siday ahayd aan ku celinay sidaasaan ku celinay oo allah maahani mulki kale qof kaleo mulki ku sheega aan la arag ilaa wuxuu hi subxaana wuxuu noo sheegayaa waxaad magaalooyinka lagu halaagaa ma ahan waxa weeyaan xaqoo la qaatay ee magaalo waxay ku halaagsantaa colaad iyo cudurna ku yimaadaa xaqoo la diido kaas weeyaan ee nabi la raaco qur-aan la raaco diin allah la raaco waa lagu ciisoobaa laguma dulloobo ilaa wuxuu hi subxaana wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahane nabiga subano muhlika alquraa magaalooyinka mid halaaga xataa yabcaa ilaa uu ilaah soo diro fii ummihaa ay fii akbarihaa wa acdamihaa magaalada ugu weyn rasuulan ilaa laga soo diro marka rasuul la soo dira tuulo iyo baadiye lagama soo diro caasimad baa laga soo dira laba shaygaa looga soo diraa tan koobaad magaalada waxaa dega caasimada dadkaas dadka asharaaftooda ee waxa weeyaan hadday mulki tahay hadday maal tahay hadday magac tahay dadka ugu caansan caasimadday degaan marka dadkaas mabdaa ay qaataanna waa ku fida tuulooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha laakiin tuulo mabdaa yaalla ma dhaafo meeshiisuu ku duqoobaa rasuul marka caasimadda laga soo dira mabaadi'da fidaana caasimadday ka fidda soo ma jeedid caasimadday ka fidda marka magaalada marka la rabo in la halaago horta koow waa in rasuul laga soo diraa magaalada ugu weyn magaalooyinkaas rasuulkaasoo yatlu akrinaa calayhim korkooda aayaatina aayadaheena aayaad alle waynu ku dul akriyaa waa in aayaadka ay diidaan markay diidaan kadib aa la halaagaa ilah wuxuu idhi subxaana wamaa kunnaa ma aanaan ahaanin muhliki lquraa qaryooyinka kuwa halaaga ilaa walxaal ahluha dadkeedu daalimuun ay yihiin maahan marka maxaa caddaatay magaalo marka la halaagaa waa in laba shardi la helaa o waa in horta xaqa loo sheegaa oo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala qur-aankiisii aayaadkiisa lagu dul akriya o markaas haddana waa inay diidaan markaasaa la halaaga intaas maxaa kuugu caddaaday war lagulama halaagsamo qur-aankoo la raaco ee waxaa lagu halaagsamaa waa maxay qur-aankoo la diido taasaa lagu halaagsama taas waa jawaabtii koobaad tan labaad xaqa waa dhici kartaa markaad qaadato in intoo lagula soo duulo lagugu laayo laakiin inaad xaq la'aan ayaan ku noolaato kadibna qaad tidhaahday qabriga cadaab kaaga bilowdo iyo in inta xaq adoo haysta lagugu soo dulo lagugu dilo ee aad janno hore ka gasho yaa mustaqbal wanaagsan tanaa bal fiiriya aayaadkan ilah wuxuu yidhi subxaana wamaa uutiitum wixii laydin siiyo oo min shayin shay ah fa mataaculxayaati waa nolol raaxadeed noloshii addunya ee dhoweed wa ziinatuha iyo quruxdeeda wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday a khayrun khayr badan oo adduunye ka khayr badan wa abqaa kana baaqi ahaansho badan afalaa tacqiluuna war mawadnaan caqli lahayn waa maxa waxaad isku bedelanaysaan ilah wuxuu idhi subxaana afaman qofkii wacadnaahu aan u ballanqaadnay wacdan ballanqaad ballanqaadkaasoo xasanan wanaagsan oo fa huwa isagu laaqiihi la kulmayaa kaman warma qofuu la mid yahay matacnaahu aan u raaxaynay mataacaxayaati nolosha raaxadeeda nolosha addunya ee dhow uma intaas ka gadaal huwa isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min almuxdariina kuwa cadaabka la geynaya ka mid a ilah wuxuu idhi subxaana adduunyada liidnaanteeduna taabsiina oo ay dadka aarkoodu ay wadib uga cagatallaynayaan xaqa xaqa raacidiisa waxa looga cagatallaynaa wax kale maha bal adiguba isfiiri qof kale ha fiirin qorshaa kuu degsa qorshahaas waa iska rabtaa inaad xoogaa uun diintaada ku haysato laakiin markay timaado qorshahaas inuu u baaba'ayo haddaad diinka saxdaa siduu yahay u raacdo waxa weyan culays weyna naftu diini naftu diyaar uma aha inay waxa weeyaan qorsheedaas waxa weeyaan ay inta ka burburida xaqiisuu yahay u raacdo oo u dhibtooto waxa weeyaan diyaar nafafta aarkoodu ma ah naf yar a diyaar u ah sidaas naf yar a u diyaara akaru nufuus waxay diyaar u yihiin waxa weeyaan oo weliba nafuufta muslimiinta ka hadlaya xaqooda hayso laakiin noloshiisii asaga u qorshaysneen inaan waxba iska khilaafo noloshiisii inaan culays uga imaan noloshiisii sidiisii ha u wato meeshiisaas ha ugu taagnaato laakiinba haddii noloshiisa culays ku imaanaa inuu xaq ku bedeshaa akaru nufuus umabaduma fududa uma fududa uma fududa bal taabaaduu ka bilow ilah wuxuu ihi subxaana wamaa uutiitum wixii laydin siiyo oo min shayin shayba ah fa mataaculxayaati waa nolol raaxadeeda ogaada nolosha adduunya ee dhow war wixii adduunyadan aad leedihiin waa ilaashayna oo saasaan xaqa uga tagnay war wuxuu waa nolol adduun maaha nolol aakhiro soo ma jeedid iyo wasiinatuha nolosha waxa weyan quruxdeedii ilah wuxuu idhi subxaana wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday a khayrun ka khayr badan min mataaci dunya wa abqaa ayagaa ka baaqi ahsho badan min mataaci dunya laba dhinacba waa uga fiican yihin horta marka koobaad waa ka fiican yihi oo noloshan adduun waxa weeyaan qof kasta kan boqorka ah ee meliga ah ee dhulalka badan xukuma waxa weyan waa orda dadka asaga ugu feker badan xagga laga soo galay mulkigii xagga dowladda ama looga yimaad sirdoonkii hay soo sheegay milatarigii warka hay siiye waxa weyan wadna fugahay raaxa ma hayo intuu seexanaya waa ka yarta adugo iska seexataa war ma hayd asaga dhibka uu qabayo soo jeedka wax rafaad sonkoraa ku dhace dhiikaraa ku dhaca markaasuusan wax macaangow ka sii karin kuwa xamaaliga iska masaakiinta ayaga dhigsan korka aan qabin kuwaasa iska cuna wixii gaw kama sii kara sog ma raaxaa taalla halkaas ma waxaasaa wax raaxaa hadduu la bumbuunshana boqol sanaba gaarsii waa iska dhimana kadib marka haddii la fiiriyo xaggii raaxada waa meel la shaqaynayo waa meel la fakerayo waa meel la xanuunsanayo waa meel la welwelayo qofka dadka ugu labano soo ma jeedin hadduu hantilo yahay afar ilaa hantidii uu ka shaqayna uu ka fakera uu xisaabina ka murga qaybaa markab la degay qaybaa guudatay qayb tuugaa dhacay qayb gaalaa ku dhegan qayb mooryana haysata markaasu afar iyo labaatan sac isla hadla markaasuu dhigu ku dhifana durba soo ma jeed marka raaxo intay nool yihiin raaxa gooni ma hayo qofkii hadduu haddii nolol dheerna maahana waa dhammaana laakiin midda aakhiro ma jirto lagama xanuunsado lagama murgo lama shaqeeyo wax dhibaataho kuma timaado oo waa ka raaxo badanta tan kaleeto waxa weyan wax dhammaanaya maaha lagama dhinto ayada maahan boqol sano maahan kun sano maahan milyan sano maahan malaayiin waa muddo iska socota marka ilaah wuxuu leeyaha war ayadaa kana barwaaqo badan kana cimri badan see ugu bedelateen marka oo maskaxdiinnu u keentay war adduunyada yaanala ka qasin xaqaan iska ilaalino seed ku keenteen oo ugu fekerteen ilah wuxuu uhi subxaana afaman qofkii wacadnaahu aan u ballanqaadnay wacdan ballanqaad xasanan wanaagsan oo fa huwa laaqiihi la kulmaya waa muuminkii waa qofkii muuminka ahaa ilaahay rumaysnaa xaqa rumaysnaa ilaahay janna u ballanqaad waa la kulmaa kaman qof miyuu la mid yahay matacnaahu aan u raaxaynay mataacaxayaati nolosha raaxadeeda nolosha adduunya ee dhow ma la mida la mid ma ahan uma intaas ka gadaal huwa isagu yowmaalqiyaamati maalinta qiyaama min almuxdariin naarka la geynayo qofka waxa weyan adduunka jooga ee yidhahda xaqiyuu soo gelin aan haysta noloshaydi waxa weeyaan muxuu kaliyahu ka shaqeey muxuu kale waxa u fkelay waa maxay hadduu waxway horeba waa nolol addu soo maaha hadduu xaqii didayna waxaa ballana inuu naarta xaadirayo marka qof nuucaasa ma wuxuu la mid yahay qof ilaahay ballanqaadkiisa haystoo janno galay la mid maa nabiga sal allahu alay slm wuxuu yidhi maalinta qiyama xadis bukhari muslim ay wariyeen maalinta qiyaamaha waxaa la keenayaa addoommada ilaahay qofkii ugu dhib badnaa hadday xanuun tahay hadday cudur tahay hadday cadaadis tahay hadday cadaab tahay banu aadan ay ku cadaabaan dad adduunka dhib uu soo maray qofka ugu dhib badnaa ee aakhire la keena laakiin muumin ahaayo ka shaqaystay adduunyada nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay slam jannadaa saas hal mara loo tiimbinaa waa laga soo bixina markaasaa waxaa la leeyahay yabna aadam hal mara bika busun qadu ina aadan weligaa dhibaatan ku soo martay markaasuu leey maya wallaahan dhibaatay soo maray wax alla wixii adduunyo ku soo maray hal maro jannada aad taabatad ku halmaamay soo ma jeedi kadibna ku waaraa laleeyahy talgel waxaa la keenaya yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam adduunyada qofka ugu nimco badna day mulki lagu raaxaysto day maal lagu raaxaysto day caafimaad lagu raaxaysto kii ugu ugu raaxada badnaa laakiin ahlu naar oo adduunyada intuu joogay aan xaqa qaadan markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam saasa hal mara naarta loo gelina laga soo bixina markaasaa leeyahay hayayna aadan weligaa nimca ma ku soo martay markaasuu le wallahi san soo maray hal mara oo lagu taabsiyo waxaad ku halmaamaydo ma wax ilaahay xaqiisa lagu bedeshaa ma aha war qofka muuminka waa inuu marka miisaankaas haystaa oo ah war waxa weeyaan mustaqbalku wa aakhiro bis mustaqbal kale ma jiro mustaqbalkaaga ha u gubin adduunyo iyo beri samaadaan u socda ha u gubin beri samaad ma jiro haddaan diinu jirin ma jiro beri samaad ma jiro berisamaad ma jiro berisamaad waxaa ah qofka muuminka berisamaadkiisu waa maalintee waa maalinku ilaahay adeecsan yahi maalintiisa musiibaduna waa maalinkee waa maantu ilahay caasiyo khalaas qofka muuminka miisaankiisu waa mid ah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa yowma yunaadiihim wadkur sheeg nabiga subanow yowma maalin yunaadiihim mushrikiinta uu ilaah u dhawaaqi doono oo fa yaquulu uu leeyahay ayna xaggay ahaadeen shurakaa'ii kuwii aniga cibaadada ila lahaa aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwa ku andacooda annahum shurakaa'i inay cibaadada ila leeyihiin kuwii aad ku andacoo jirteen aawe qaala aladiina kuwii waxay idhahdeen xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu cadaabka rabbanaa rabbigeenniyo haaulaa'i kuwaan aladiina kuwa aqwaynaa aan baadiyeynay aqwaynaahum annagaa baadiyeynay kamaa qawaynaa hayan baadiyayn ayaan baadiyeynay baadiyayntaasoo kamaa qawaynaa ka hayinaa baadiyaynteennii la mid ah tabara'naa alla beriye aan ka noqonnay ilayka adaan beri kuu nahay maa kaanu ma aysan ahayn iyaanaa annaga yacbuduuna kuwana caabuda wa qiila waxaa lagu yidhi mushrikiintii udcuu u yeera gaalo shurakaakum shurakadiinna u yeera kuwii aad ilaahay la caabudi jirteen u yeera fadacowhum waa u yeedheen falam yastajiibuu lahu ma aysan u jawaabin wa ra'ow waxayna arkeen alcadaaba cadaabkii ilaah wuxuu idhi subxaana low goor annahum ayagu kaanuu ay ahaa lahaayeen yahtaduuna kuwa hanuuna yacnii ma ra'ow lcadaaba cadaab ma aysan arkeen hadday hanuuni lahaayeen wa yowma maalin yunaadiihim alla uu dhawaaqa mushrikiinta oo fa yaquulu uu leeyahay maadaa shaygee ajabtum aad ku ajiibteen almursaliina rususha facamiyad waa indhabeeshay calayhim korkooda alambaa'u wararka yowmaidin maalinkaas fahum ayaga laa yatasa'aluuna wax isweyddiin maayaan fa ammaa man qofkii taaba toobad keenay wa aamana rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan fa casaa wuxuu mudan yahay qofkaasu an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuflixiina kuwa liibaanay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu eedaynayaa kufaartii mushrikiinta maalinka qiyaamaha waxaa la weydiinayaa qof kasta min alawaliina walaaakhiriin laba su'aalood qof walba laba su'aaloodaa la weydiinaya su'aalun can altawxiid wa su'aalun can almutaabaca qof kasta waxaa ilaahay hortiisa lagu weydiin doonaa laba su'aalood maadaa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen iyo mmaadaa kuntum tacbuduun waa maxay waa tawxiidkii ma allaad caabudi jir kartay ma allaad caabudi jirtay mase cid kale su-aasha labaadna waa maxee wamaada ajabtum almursaliin rusushii waxay idin soo gaarsiiyeen maxaad ka ajiibteen waa mutaabacadii nabigii ma raacdeen mase maadna raacdeen xaafidku labadaas macno waa ishaar ay halkaanuuna ku ishaara mufasiriinta selkuna waa nasgareeyeen qof walba in labadaa su-aal la weydiinayo yaad caabudi jirta waa su-aal jawaab kaaga baahan inaad u diyaarsato iyo waxa weeyaan su-aasha labaadoo ah rusushii maxaad ka adfir diintay kuula timid maxaad raacday maxaadan raacay idan maanta qof kasta labadaas waa inuu jawaab u diyaariya oo jawaabteedu waa maxay ilaah cid aan hayn waa inuusan caabudin inta kale waa lagu ceeboobaa tan labaadna waxa uu caqiide ka dhigan waxa uu cibaado ka dhigan waxa uu manhaj ka dhigan waxa uu xugun ka dhigan waxa uu dastuur ka dhigan waa rusush waxay la timid inay noqdaan oon wax kale lagu barxin oon lagu darin sida qabriga qofka loogu weydiinayo man rabbuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka maxsharka marka la soo istaagana labadaasaa la weydiina maadaa ajabtum lmursaliin maadaa kuntum tacbuduun waa towxiid iyo mutaabac labadaasaa la weydiina wa yowma yunaadiihim wadkur sheeg nabiga subanaw yowma maalin yunaadiihim ilaah uu mushrikiintii u dhawaaqi doono yunaadiihim mushrikiinti ee loo celina fayaquulu alla wuxuu leeyahay ayna aaway shurakaay kuwaad cibaadada iigu dari jirteen aawey maantaad ugu baahi badantihiin waa maalinkaad ugu baahi badnaydeen waa idinkii dhihi jiray haaulaai shufacaauna cinda allah kuwan alleegtiisay nooga ergeynayaan aawey saacaddaanaad ugu baahi badantihiin aladiina shurakadii aaway kuntum aad ahaa jirteen adduunka tascumuuna kuwa ku andacooda labadii mafcuula la xadfay annahum shuraka annahum shuraka inay cibaadada ila leeyihiin oy berri ilaahay agtiisa inay kaga ergeynayaan aawey wixii aad sheegi jirteen saasaa la weydiina waxaa hadlaa marka dadkii dadka dalaalka ugu yeeray dadkii shayaadiintii maradadii ducaatun ila alkufri dadkii kufriga dadka ugu yeeri jiray ee shirkiga iyo ilxaadka iyo kufriga dimuqraadiyadda dadka ugu yeeri jiray aa jawaaba marka ee laga daba yaacay halkaas markay joogaanay dadkii ka daba yaacay iska beri yeelay fiiri ilaah wuxuu ihi subxaana qaal aladiina kuwii waay yidhahdeen wow male qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu cadaabka ayaga cadaaba u waajibay war male ayaga qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu cadaabka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo haaulaai kuwan waa dadkii baatilka ku raacay waa dadkii caabudi jiray oo shirkiga ku raacay haaulaai kuwan aladiina kuwa aqwaynaa annagu aan baadiyaynay aqwaynaahum annagaa baadiyaynay waa kaas khabarkii annagaa baadiyaynay kamaa qawaynaa hayan baadiyayn baadiyayntaasoo kamaa qawaynaa mila hayinaa baadiyaynteenna annagu aan baadiyaysnayn la mid saan u baadiyaysnayn aan u baadiyaynay tabara'na ilayka ilaahu maanta adaan beri kaagana wax uma hayno waxna uma galno waxna iskumana adaan maanta beri kaagana maa kaanu ma aysan hayn iyaana anaga yacbuduuna kuwana caabudo nama caabudi jirin hadday kuway caabudi jireen yaa waay dadka saa hadla xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi yacni min ashayaadiin waa shaydaanadii shayaadiin ilinsi waljin dadkii dadkii xumaanta ugu yeeri jiray walmaradda dadkii xumaanta ku murxay qayrlaawayaalkii waadducaat ila alkufri waa dadkii gaalnimada dadka ugu yeeri jiray dadka saas marka halkaas la maraa ay wax alla waxa weeyaan waxay baadil ugu yeereen leeyiin annagaa baadiyaynay sababtaan u baadiyaynaa waxay tahay waxa weeyaan annagaa baadiyaysnayn annagiiyo baadiyaysnayn waxna moodeen sidaan u baadiyaysnayn ayaan u baadiyayn war gaaladu ma baadiyaysanta reer galbeedku ma baadiyaysan yihiin waxa ay noogu yeerayaan marka mana hanuuninayaan ma dhici karto ayagiyaa baadiyaysantay noo hanuuniyaan subxaan allah yaa halkaas ilaahay maalinka la hortagay kaaga soo horjeesanayaan saad uga daba ordaydo ilaah wuxuu ihi subxaana waqiila waxa lii mushrikiinta marka lala hadla mushrikiin kuwii dadk kuwaas raacay kuwaas kuwii raacay ee waxa weeyaan meeshaas xidladaa looga hor yimid ayagiiya su-aal la weydiina waxaa la leeyahay wixii aad caabudi jirteen waadiinkii dhihi jira alla marka la'ag tagay wax tarayaane hadda u yeera markaas u yeeraayan aawey hedabkaan caabudi jiray kiyo meeshuu mooda in wax taraayo shib wax u jawaaba male hal mida u jawaaba male ka war ilaahuna fadeexayn waxaa fiican maanta inaad joogto ood ilaahay ku xidhanto ilah wuxuu yidhi subxaana waqiila waxaa lagu yidhi mushrikiintii udcuu u yeedha shurakaa'akum kuwaad ilaahay cibaadada la wadaaji jirteen fadacowhum waa u yeehan fiiri tabardarrada iyo caqlixumada qiyaamihiiya la taagan yahay markaas u yeeryeeraya waa u yeedheen falam yastajiibu lahum ma aysan ajiibin wa ra'ow waana arkeen alcadaab cadaabka cadaabkiina waa u hayaan indhahay ku hayaan markay u yeerayaanoo meesha la taagan yahay naarta halkaanay soo malabsanaysaa waa u jeedeen kuway dhihi jireen waa noo shafeecayaana lama hayo waa u yeereen waa la waaye ilaah wuxuu ihi subxaana low goor annahum ayagu kaanu ay ahaa lahayn yahtaduuna kuwa hanuuna lowda jawaabkeediiya maxduufa hadday hanuunsanaa lahaayeen oo maalinkii hore xaqa qaada lahaayeen maa ra'awul cadaab cadaabka ma isan arkeen laakiin maanta waa ku qasban inay cadaabka arkaan fiiri marka idan cadaabka waxaa kaa badbaadinaa maantood ilaahay keliya ku xidhanta ood shirkiga iska dayin oodan cid kale garab dhigan oodan baadillow ku faraq xidhan sidaas weeye weydkun xuus nabiga suubanow yowma maal intaas waxaa looga soo hadlayay su-aashii koobaad oo ah maadaa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen waa su-aashii koobaad su-aashii labaadna waa tana wa yowma maalin yunaadiihim ilaah uu mushrikiinta u dhawaaqayo fayaquulu wuxuu leeyahay maadaa ajabtum lmursaliin rusushii maxaad ku ajiibteen diintii aan rususha la soo diray maxaad ka qaadateen sidaas weeye waxa berri qiyaame laysweydiinaa oo la raba maanta inaad wax u dhigato waxa weeyaan waa diinkii rususha lala soo diray lagu weydiinma tasaatiirta kale wax alla waxaa tastuur oo kale ilahay marka la hortaga lagu weydiinma maxaa lagu weydiinaa ilaahay rususha miduu la soo diray maxaad ka qaadatay maxaad uga dhaqanta intaas wey maadaa ajabtum lmursaliin rususha maxaad ku ajiibteen ilah wuxuu yidhi subxaana facamiyat waxaa ka indhabeeshay calayhim korkooda al ambaa wararkii soo lama rabo marka su-aal lagu weydiiyo hadalki inuu kugu soo dhaco ya si aad ugu jawaabto soo ma hadalkiiba waxaa laga dhigay shay indhale oo soo socdoo kuu imaanayo waxaa la yidhi hadal warkii waa ka indhabeela wa arki waaye waa aqmar macnaha jawaab waa waayeen wey moogta marka su-aal lagu weydiiyo waa in maskaxdaada ay jawaabta kusoo dhacdo hadalkii marka waa laga dhigay jawaabta waxa laga dhigay shay soo socdo indhalaha oo indhabeeloo ku agmaray khalaas ilah wuxuu yidhi wararkii waa ka indhabeeleen akhbaartii kuma soo dhicin macnaha maba jirto wey jawaab ma helin maxaa jawaab loo helaa ma ilahay qaybkiisa caabudaa jawaab loo heli karaa ilah wuxuu yidhi subxaana facamiyad waxaa ka indhabeeshay calayhim korkooda alambaau wararkii yowmaidin maalinkaas fahum ayagu laa yatasaalu isweydiin maayaan xataa qof qof weydiina waxaan ku jawaabna walaysan jirin qof qof qabiil ugu yeeranaya ma jirto mufasiriinta qaarna taasaynu ku fasireen laa yatasaa'aluuna bilansaar mujaahidaaba ku fasiray nasabyaal ma jiro war annaga reer hebela war haddaan reer hebelna waxaan ku jawaabna walaysan jirin war aniga qabiilkii weynaa ilaan dheerihiyan ka dhashay xaan intaydaanu nidhahna walaysan jirin khalaas tawxiid haddaad lahed iyo mutaabaco nabi raacid jawaabaad haysataa haddaad intaas weydayna waxa weeyaan ku badbaadi maayo man bada'a bihi nasabuhu lam yusri man bada'a bihi camaluhu lam yusri bihi nasabuhu qofka camalkiisu dib u dhigo nasabkiisu ma soo hormari karo meel ma marsii karo meel ma marsii karo meel ma marsii karo ilah wuxuu ihi subxaana fa amaa man taaba waa kuwana dadka jawaabta helaya oo liibaanaya fa amaa man qofkii taaba toobad keenay wa aamana rumeeyey xaqa oo ilaah rumeeyey rususha rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan fa casaa qofkaas wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuflixiina kuwa liibaanay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed